booliiska magaalada muqdisho ayaa sheegay inay baarayaan dilka loo geystay saddex haween oo ka dhacay degmada daynila saacadihii lasoo dhaafay dhinaca kale mas-uuliyiinta dowladdu waxa ay ka hadleen xaaladda isgoyska dabka oo xalay dhagxaan lagu gooyey warbixintan waxaa mar kale muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste kooxa hubaysan ayaa aroornimadii hore ee saakay xaafadda warlaliska ee degmada dayniila ku toogtay saddex haweene oo laba ka mida ay walaalo ahaayeen sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a haweenkan ayaa la weeraray xilli ay raacayeen mootobajaaj iyagoo ku sii jeeday goobtooda shaqo waxaana laba ka mida ay ku dhinteen isla goobta halka haweeneyda kale ay dhaawac ahaan ugu geeriyootay mid ka mida xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho taliska ciidanka booliska soomaaliya oo dhanka kale war qoraala ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira sida uu u dhacay falkaasi dilka ah oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan xubno ka tirsan al-shabaab dhinaca kale hay-adaha amniga dowladda federaalka ayaa habeennimadii xalay dhagxaan waaweyn ku gooyey isgoyska dabka oo ka mida jidadka ugu mashquulka badan caasimadda kaasoo isku xira waddooyin muhiim ah islamarkaana ay aad u isticmaalaan gaadiidka ay raacaan dadka rayidka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qoraal uu goordhow soo saaray uga hadlay xaaladda ka taagan waddada dabka waxaana uu hay-adaha amniga faray inay si degdega u furaan waddadaasi isagoo dhinaca kalena shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga xiritaanka waddadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalintii shalay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa uu xoog ku dhaafay ciidamo boolisa oo joogay isgoyska dabka kaasoo kadibna ku qarxay isgoyska sayidka oo ah bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho